qaar ka mida beeraleyda ku nool tuulada koongo ayaa la gaarsiiyey lacago iyo abuur kaalmo ah oo loogu talagalay beeraleyda aada u liidato waxaana jirta in maalmahan ay bixinayeen hay-adda beeraha caawiya oo ay ka mid tahay hay-adda samsam abuur iyo lacago la gaarsiinaya beeraleyda aada u danyarta ah kuwaas oo hoos yimaado degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe shukri nuur cabdirasaaq waa hooyo haysato caruur agoona waxa ay ka mid ahayd kow iyo labaatan ruux oo danyar ah oo la siiyey lacago iyo abuur waxayna raadiyo isna uga warbixisay qaabka loo siiyey wallahi dadka lacagta qaataan kamid ahay awuur ha dhameen iyo biyuul iyo suugsuun iyo masagahale lacagta laysiiya laba bilood lay kala siiya lixdan doolar hadda ay ani agoomane ahay marka tabarbarada awgeeda dadka laysoo bixi dad badan dad masaakiinhood wiiladoo kale iyo agoomanka iyo waxaa dadka waayeelada iyo cuuriyaanta iyo waxaasay raadsanayen beertayda laba acre waay beerta dad badan ba hadda sanadka hadda soo dhaafay oo kale ay tabcan tahay oo raxgaley iyo sisini bar waxa ugu dhigdhigay ay biyo iga galeen fasahaada iga galeen keliya dhinacsa dasaa biyo iga galeen dad afar fasal beerahayn mala tabcan maxaa ku dhacay waxaa ku dhacay mar fasahaad marna doodkii sanadkan hadda asaa fasahaad ahayba oo beerihii oo oreen tacabka aan gelinoon makiinayna inuu doodka isaga wada bil camal rooda sida daa badalkeeda maayo hal xabba badar waaba go-a biyaha goy abay kaalmo badan inkasaa hadda abuurka waa i yaalaa beerta saasaan ka hadda makiinaan gelinaa makiinta beyin san hore aan ku falay beerta bada aan kuulay beintaan ku falay lacagteeda hadda la iga rabaa bisha hadda lixdan dollar aan qaatay lixdankaas aan qaatay hooga ilmaha waxay iga hayaan wax ku sameeya sanadka bishaas oo dhan noloshii anba waxaa iska helna haddana waxaan rabaa inaan
shukri ayaa sidoo kale ka codsatay maamulka iyo hay-adaha beeraha caawiya inay u falaan beeraha maadaama ay heleen lacago yar iyo abuur oo ay u baahan yihiin gargaar faritaan iyo matooro xilligan oo kale lagu waraabiyo beeraha ka hor dadkan intaan la siinin abuurka ayaa la siiyey tababaro loogu talagalay sidii beeraha ay u beeran lahaayeen sidoo kalena waxaa la siiyey sidii cayayaanka ay isaga difaaci lahaayeen daawooyinka macmalka ee wadanka laga helo sida ay sheegtay shukri wallaahi walax haddii unaa idiin awoodna makiin waa sheegayeen waamakiina helaysi waana dheheen daawooyin oo kale beeraha cayayaana hadda lahay oo dad dad badana dadka timaha cayayaana ka galay malayso cadday wax lilaha muxuu ahaa daawo sheegeen oo daawooyinha keenayna makiinoo kale waa helaysin oo saddex maalmood ahaa qaarna koonka xaafadaa lagu bixiyey qaarna muxuu ahay waxaaalaje oo meelo seminaar iyo awood marka lasoo qaada iyo seminaar oo beeraha sidii beeraha loo daaweeyey iyo halaal cam oo soo gurna dheheen soo gurna oo daawada saasaa loo isticmaal dheheen iyo muxuu ahay sida oo loo seeday malasacdaydaas oo kale wixii lagu daaweyn lahay rijabka wixii lagu daaweyn lahay sunta sidii lo beeraha loo sii lahay wax badana hadda aanseminaar lagu siinay xilligan ayaa lagu jiraa diyaargarowga guga iyadoo beeraley badan ay u diyaargaroobayaan in ay beerahooda diyaarsadaan islamarkaana ay abuurtaan inkastoo fatahaadii webiga shabeelle ay saameyn ku yeelatay waxaana jirta toddoba iyo toban tuulo oo hoos timaada degmada jowhar inay bishan horaanteedii gaarsiisay hay-adda samsam abuur beeraleyda degan webiga hareerihiisa